xildhibaankan oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo lagu magacaabo maxamed kerow maxamed ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu yahay qof waalan doorashada uu sheegayna aanu ka qaban karin meel ka baxsan degmooyinka qaar ee magaalada muqdisho isagoo hadalkiisa sii wataa maxamed kerow waxa uu xusay in xasan sheekh maxamuud uu soomaaliya ku riday ceel intii uu heshiis kala dhigi lahaa maamul goboleedyada waxa uu ku beddelay hadda ayaa yidhi maxamed xili uu u waramayey warbaahinta nin madaxweyne sheeganahay oo madaxweyne soomaaliyeed e meshi xal uu raadina maanta soomaaliya ceel bay ku dhacday maarata waa inu burtay maanta in maaratahay niman labartaanka iyo niman inta inuu lacag siiyo maarata u yidhahdo maaratahay axmeduba waa dagaalamaya xabad waxa weye anaga xasan waan kala fogaanay oo xasan kudhi wax ma reeban asaga waa asaa mara xabadu ku bedelay xabadna maarata ninka dowladnimo diyaciyay tasuuq soo rafta waa ogan lahaa hadii tasuuq ay jiraan maarata waxa waaye dad dad tuulihisa jooga baa warna si kastaba ha ahaatee waxaa cirka isku shareeraya khilaafyada u dhexeeya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo maalin kasta warbaahinta hortaagan ayna dhaleecinayaan xasan sheekh maxamuud